إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa qof shacba ku dilay magaalada baardheere ee gobolka gedow dowladda maraykanka ayaa digniin u dirtay ciidamada dowladda xabashada etoobiya iyo jabhadaha hubaysan ee dagaalka kala soo horjeeda xukuumadda adisababa iyadoo dagaalla hor leh ay ka dhaceen gudaha dalkaas munaasabad ballaaran oo ka dhacday gobolka jubbada hoose ayay beesha tunni ku wareejisay xoolo ay ugu tala gashay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid a hogaamiyaasha mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda federaalka ayaa sheegay in xukuumadda xasan sheekh ay caburin ku hayso shacabka magaalada muqdisho iyo saxaafadda xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in shirkadaha uu leeyahay xasan sheekh ay leexsadeen lacago loogu tala galay ciidamada dowladda federaalka in ka badan afar boqol oo qof oo ka soo jeeda muslimiinta rohingiya ayaa ku geeriyooday doomo kula qallimay xeebaha dalka miyanmar
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobiyo labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan shan iyo labaatanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaala toos ah iyo qaraxyo ka dhanaa ciidamada dowladda xabashida ethoobiya waxa ay ka fuliyeen gobollada abaay iyo gado rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka qarax la beegsaday askar ka tirsan dowladda xabashida ethoobiya kuwaas oo ku sugan garoonka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isla gobolka baay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar culus ku qaadeen xera askarta dowladda xabashida ethoobiya ku leeyihiin degmada diinsoor dhanka gobolka gadana xalay ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xero askarta dowladda xabashada ethoobiya ay ku leeyihiin degmada baardheere welina faahfaahayn dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ee duulaanka ku jooga goobaha lagu weeraray askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa qof shacaba ku dilay magaalada baardheere ee gobolka gedo faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya axmed cabdulaahi maalinkii shalay waxaa magaalada baardheere oo ka tirsan gobolka gedo ka dhacay dil uu askari ka tirsan dowladda federaalk u geystay mid ka mid ah dhallinyarada magaaladaas askariga ayaa wiilka dhallinyarada ah oo lagu magacaabo umar sheekh cabdirasaaq waxa uu ku dilay mid ka mid ah suuqyada ku yaala magaalada baardheere ee gobolka gedo dad goobjoogyaal ahaa ayaa waxa ay saxaafaddu u sheegeen inuu murun soo kala dhexgalay askariga iyo wiilka dhallinyarada taasi ayaana sabab u ahayd inuu askariga si bareer ah rasaas ugu furo cumar taas oo keentay inuu isla goobta ku geeriyoodo wararka ayaa intaasi ku daraya in dilka kadib uu goobta iskaga baxsaday askariga falkan geystay kaas oo u baxsaday baadiyaha magaalada dilka ay geystaan ciidamada ayaa joogto ka ah goobaha ay ka talisa dowladda federaalka waxaana ugu wacan iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtamaysa dilka bareerka ah ay kula kacayaan dadka shacabka ah dowladda maraykanka ayaa digniin u dirtay ciidamada dowladda xabashada ethoobiya iyo jabhadaha hubaysan ee dagaalka kala soo horjeeda xukuumadda adisababa iyadoo dagaal hor leh ay ka dhaceen gudaha dalkaas tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya cadnaan xaaji muxsin safaaradda ay dowladda maraykanka ku leedahay magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya ayaa soo saartay war saxaafadeed ay digniin ugu dirayso xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed iyo maleeshiyaadka kasoo horjeeda dowladda xabashida itoobiya maraykanka ayaa labadan dhinac ku amray in ay joojiyaan dagaalada islamarkaana la xoojiyo heshiisyo dhexmara jabhadaha hubaysan iyo dowladda xabashida itoobiya isagoo sidoo kale sheegay in dagaalada ka soconaya etoobiya ay xaalad halis ah sii gelinayaan dalkaas war-saxaafadeedka kasoo baxay safaaradda maraykanka ee dalka etoobiya ayaa kusoo aadaya iyadoo weeraro culus oo khasaare xoogan geystay ay isbuucii lasoo dhaafay maleeshiyaadka faano iyo ciidanka dowladda xabashida itoobiya ku dhex mareen deegaano ka tirsan gobolka maxaarada ee gudaha itoobiya deegaano ay ka mid yihiin waqooyiga shawa bariga iyo galbeedka goojam iyo sidoo kale deegaanada gondar armajijo ganete iyo ajiira janora ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen weeraradan kuwaas oo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidanka xabashida itoobiya warbaahinta maxalliga ah ee dalka itoobiya ayaa soo tabinaysa in dagaaladan qaarkood ay socdeen dhowr maalmood oo xidhiidh ah dhegtana dhiigga loogu daray boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda xabashida itoobiya iyo mas-uuliyiin hoos tagayay xukuumadda adis ababa munaasabad ballaaran oo ka dhacday gobolka jubbada hoose ayay beesha tunni ku wareejisay xoolo ay ugu tala gashay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore warbixin ku saabsan waxaa soo jeedanaya moxamed qaasim munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayay beesha tunni mar kale ku muujisay sida ay u garab taagan tahay halganka ka socda soomaaliya ee looga soo horjeedo duulaanka shisheeye ee dalka lagu soo qaaday munaasabadda waxaa goobjoog ahaa odayaal dhaqan oo hogaamiya beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka jubbada hoose iyadoo sidoo kale suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdilqaadir iyo nabadoonno kale oo matalayay beesha tunni qaybtooda degta jubbada hoose ugu horeyn waxaa munaasabadda geeliwareejinta aheyd ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada beesha tunni qaybtooda degta gobolka jubbada hoose kuwaasoo sheegay inay siddeed neef oo geel ah ay ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab anigoo magacayga cabdulaahi xaaji bakar waxaan micnaha halkan u imaanay inaan wareejino geel tiradiisu ay dhan tahay siddeed neef siddeedkaas neef lix ay bixiyeen ragga labana ay bixiyeen dumarka siddeedkaas geel waxaan ugu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ah ee ribaadka ku jira fulinta hore anigoo ah nabadoon ibraahim cumar beesha tuni gaar ahaan beesha daafaraad waxaan halkan aan isku nimid in aan ku wareejino walaayadda islaamiga jubbada hoose waxaa xusid mudan in xoolaha nool ee beesha tunni ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qayb ka mid ah soo aruuriyeen haweenka kasoo jeeda beesha kuwaasoo iyaguna sheegay inay garab taagan yihiin ciidamada mujaahidiinta anigoo ah xaaballadan oo ka tirsan balweynta tunni halkan waxaan ka dhiibnay siddeed neef oo geel ah laba neef waxaa dhiibnay gabdhaheenna haweenka lix neefna waxaa dhiibay raggeenna ayaa halkaan dhiibay waxaan ku wareejinaynaa walaalaheenna mujaahidiinta meel walboo joogaan ilaahay ha ku badbaadiyo ayaan leennahay suldaankeenna maxamed cabdiqaadir asagana waxaan leennahay khayr allaha siiyo suldaan maxamed cabdilqaadir suldaanka guud ee beesha tunne ayaa dhankiisa ka hadlay wuxuuna sheegay in xoolahan ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furimaha beeshana ay garab taagan tahay halganka ka socda dalka maanta xafladdaas waxaan ku wareejin rabnaa siddeed neef oo geel ah oo aan ugu talagalnay mujaahidiinta oo ay igu soo wareejiyeen nabadoonnada beelweynta tunni ee gaar ahaan jubbada hoose iyagoo isxilqaamay oo iska soo aruuriyey xafladdaas ayaan u fadhinaa rag iyo dumarba anigana waxaan ku wareejiyey sha'abuyunis waa ka guddoomay qabiilka waxaana ku wareejiyey sha'abuyunis haddii ilaaha yidhaahdo suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ayaa isagoo wakiil ka ah weeliga gobolka sheekh axmed abuyunis wuxuu beesha tunni kala wareegay siddeed neef oo geel ah isagoona tilmaamay inay ku simi doonaan dadka loogu talagalay waxaan si buuxda oo farxadi ku jirto oo rarayn ku jirto ugaala wareegnay suldaanka beelweynta tunni suldaan maxamed cabdiqaadir cabdiraxmaan xafidahullah iyo guud ahaan beeshaba waxaana ciidamka ilaahay la gaadhsiin doonaa meeshii loogu talagalay ilaahay ha barakeeyo beesha waad maqlayseen wanaaggeeda iyo khayrkeeda iyo siday uga qayb qaadanayso difaaca diinta iyo ummadda muslimiinta walaalaheen xoolaha ay bixiyeen oo gabdhihii iyo ragba ay bixiyeen aan ku dayanno sidaa darteed waxaan leenahay ilaahay maaragtay ha barakeeyo beesha suldaankooda allah barakeeyo nabadoonadooda allah barakeeyo wabilaahi towfiiq salaamu calaykum wraxat ullahi tacala wabarakaatu
حمدا يا ربا أكرمنا بالجود بغير استثناء أعطانا ما نرجو حقا بشفاء beesha tunni waxay ka mid tahay beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah horey waxay beesha tunni qaybtooda degta walaayaadka shabeellada hoose iyo jubbada dhexe ay geel iyo agabyo kale oo muhiim ah ku wareejisay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana waxaa ku biray beesha qaybtooda degta jubbada hoose qabaa'ilka soomaaliyeed ayaa hiil iyo hooba la garab taagan halganka jihaadiga ah ee ka socda dalka kaasoo ay hogaaminayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana soo horjeedo ciidamada shisheeye ee dalkayna kusoo duulay
mid ka mid a hogaamiyaasha mucaaradka ka soo horjeeda dowladda federaalka ayaa sheegay in xukuumadda xasan sheekh ay caburin ku hayso shacabka muqdisho iyo saxaafadda farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya shariif sheekh axmed oo ah hogaamiye mucaarad ah ayaa ka hadlay fal xarig ah oo ay shalay ku kacday dowladda federaalka kaasoo ay u geysatay wariyaal iyo dad shacab ah oo ay waraysanayeen wuxuu dowladda federaalka ku eedeeyey inay caburin ku hayso shacabka muqdisho gaar ahaan saxaafadda
maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo fal aad u foolxun oo ka dhacay magaalada muqdisho maanta kaasoo ahay wariyaal ka badan toddoba oo lagu xiray maanta magaalada muqdisho kuwaasoo ku guda jiray in ay wareystaan dadweynaha kala duwan aragtidooda ku aadan xaaladda dalka falkaas waxaa lagu xiray wariyaal waxaa lagu xiray dad shacab ah oo dadkii la wareysanaya ah aad iyo aad ayuu uga soo horjeedaa iyo xuquuqda xurriyatu saxaafa waxaana ku cambaaraynaynaa dowladda inay wariyaashii in loo xiro maxaad wax u baahanayseen wasaaka la gaarsiiyey weriye kamera la mari kara inuusan jirin magaalada ama wax duubi kara ilaa mobeelada waa fal aad iyo aad u foolxun muujinaya habka guracan ee nidaamka hadda jira uu caburinaya dadka soomaaliyeed iyo shacabka dhammaantoodba isagoo sii hadlaya ayaa dhanka kale wuxuu sheegay in xamar ay ka taagan tahay xaalad dhaqaale xumi ah oo ay sabab u tahay dowladda federaalka nasiib darro ah maanta oo nidaamka jira uu sheeganayo inuu doorasho rabo one man one vote inuu qabto inuusan aqbali karin in weriyaashu ay wareystaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka muqdisho jooga intaas waxaan rabaa inaan ku daro magaalada muqdisho dowladdu waxay ku haysaa caburin dadka soomaaliyeed aad u xun sidaasoo kale wuxuu sababa nidaam dhaqaale xumo ayuu sababay iyo duruuf adag islamarkaasna waxaa lagu hayaa marin habaabin waxaana laga hor istaagay dadka soomaaliyeed inay ra'yigooda gudbiyaan waxaa la israaciyey iyaga iyo wariyaashii haddaba ma ahan markii ugu horreysay oo dowladda federaalka xarig gardaro ah kula kacdo wariyayaal iyo dad shacab ah bishii aynu soo dhaafnay ee abril ayay ahayd mar sidan oo kale afar wariyayaal oo ka shaqeeya telefishin lagu magacaabo five t v ay booliska dowladda federaalka xoog uga kaxaysteen xaruntooda tallaabadan ay dowladda federaalka ku caburinayso saxaafadda ayaa ka dhigan inaysan ilaalin islamarkaana jebiso qodobo u qoran oo ay ku sheegto inay dhowrayaan xorriyadda hadalka iyo saxaafadda iyadoo sidoo kale marar badan lagu eedeeyey inay dishay wariyaal madaxa bannaan oo ka howlgala gudaha magaalada muqdisho xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in shirkado uu leeyahay xasan sheekh ay leexsadeen lacago loogu talagalay ciidamada dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaalig mucali cabdiweli xildhibaan cabdulaahi abiib oo ka mid ah baarlamanka dowladda federaalk ayaa waxa uu eedeen la xiriirta musuq maasuqa u jeediyey xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalk xildhibaankan ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk ay dagaal adag la gashay xubnaha diidan siyaasadeeda si gaar ah kuwa ka hadla fishilka ka haysta dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu xusay in isagu uu dhinac kale ka eegay fishilka dowladda federaalk taasoo ah musuq maasuqa xargaha goostay ee iyaga ka dhex jira si gaar ah mid uu ku eedeeyey xasan sheekh waxa uu intaasi ku daray in afar shirkadood oo uu leeyahay xasan sheekh ay bil weliba lunsadaan lacag dhan nus milyan dollar taas oo loogu talagalay ciidamada balse aysan askartu gaarin oo ay ka gaajaysan yihiin mushaarkaygii bay jireen si sharci dara accountkygii imailkay jireen si sharci dara anu waxaan uga guulaystay xasan waan ka kaarduwanaa markuu yidhi shabaab baan la dagaalamaya hal xildhi hal mucaarad oo hadli karaya xildhibaan ma jirin waxaa shaabuda lagu dhufanaya ayawakaa shabaab u taageeraya anugu dhinackaan ka galay musuq baan galay musuqaan baare de musuq shabaab ma leh afar kambeni oo xasan sheekh affiliated la ah ayaa midba waxaa loo shubaa bil walba nus milyan baa loo shubaa oo raashinka geeya raashinay geeyaanna ma arag anu bil afar boqol oo kun oo dollar alaa kambeni afar kambenina weeya waxaa loo shubaa laba milyan oo dollar raashin ciidamada gaadhan waan arko gaajo u dhimanayaan ciidamadu
hadalkan ayaa kusoo aadaya xili xasan sheekh oo dhac bahasan ka geystay magaalada muqdisho iyadoo xildhibaanada iyo siyaasiyiintaba ay sheegayaan in xasan sheekh uu samaystay shirkada u gaar ah kuwaasi oo hantida ummadda soomaaliyeed ee xoogga looga qaaday uu ku aruursado warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan afar boqol oo qof oo ka soo jeeda muslimiinta rohongiya ayaa ku geeriyooday doomo kula qalimayay xeebaha dalka mayanmar wararka ka imaanaya dalka mayanmar ayaa sheegaya in xeebaha dalkaasi ay ku degeen laba doomood oo siday dad ka soo jeeda qowmiyadda rohingiya ee muslimka ah kuwaas oo ka barakacay dagaalada iyo cadaadiska uga imaanaya xukuumadda buudiska ah ee ka jirta dalkaas labada doomood ee qalibantay mid ka mid ah waxaa saaray laba boqol lixdan iyo toddoba qof iyadoo ay ka badbaadeen lixdan iyo lix qof oo keliya halka doonta labaadna ay siday laba boqol afartan iyo toddoba qof iyadana waxaa ka badbaaday kow iyo labaatan qof oo keliya sannadihii ugu dambeeyey kumanaan qof oo ka soo jeeda qowmiyadda rohingiya ee muslimka ah ayaa wajahaya barakicin baahsan iyo gumaad joogto ah oo kaga imaanaya xukuumadda mayanmar ee buudiska ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga wanaga intaa